walaal horta ugu horeyn waxaan ku sheegayaa anagu muddo kow iyo toban bil ayaan xafiiska joogay maanta waxaa ku buuxsamaysa kow iyo tobanka bil bishii laba iyo tobanaad waxay bilaabanaysaa burito wax kale ma ahayn markii aan halkaan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha guud ahaanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku idhahdaa habdhaqanka loo dhaqmayo hay-adaha gaar ayaan islahaa wax un baad ku kordhin doontaa wax baad ka bedeli doontaa marka markii meelihii aan ka fiiriyey oo muddo laba kow iyo toban bilan ay tahay qofka wax ku filan waxaan iska jeclaystay inaan xafiiska baneeyo oo maxaan ku idhaahdaa dadka soomaalida ba maaragtay ay arrinkaa ogaadaan waaya sababo gaara miyaa jirood la wadaagayso dadweynaha soomaaliyeed maya sababaha gaarka kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha ha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleedyada hanaanka loola dhilgarayna ha noqoto amba maxaan ku idhahdaa degaanada amba maaragtay hataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa laakiin haddana dawladda soomaaliya madaxweynaha ra-isul wasaaraha waxaan uga mahad celinayaa muddadii kow iyo tobanka bilaheed ay fursad i siiyeen oo ay ii saamixeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii soomaaliya u adeego gaar ahaan waxaa la yidhahda samaynta ra-yil caamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay waa dad aan saaxiiba nahay waa dad aan si fiican isu naqaano waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in laakiin kala aragwanaanshaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo marka odayaasha saasaan ku kala aragti gedisnaanay waana mahadsan yihiin muddada ay fursadda ay siiyaan bal waxaad waxyar ku noqotaa go-aankan iyo markaad qaadatay iyo sidaad ku qaadatay iyo waktigaad ka fikiraysay
go-aanku soo booda ma ahayn muddo dheer ayuu madaxayga ka guuxayay qofkuna haddii uu meel yimaado laba arrimood un bay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhahdaa uu kusoo biiro ay isla jaan qaadaan oo uu yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii uba aaminsanaa ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa iyo inay xoogaa kala gedisnaan baahsan ay jirto marka muddo dheer baan rugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo kollay dadkii waraysyadeyda dhegeysan jiray waxyaaba badan dhegeysan jiray waxbay ka dheehan karaan marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan iyo igu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaa dhigayay waayo waxyaaba badan baan tixgelinayay waxaan tixgelinayay dowladnimada soomaaliya hordanka waxaan tixgelinayay xurumeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah xilalka ay bixiyaan in lagu xurumeeyo waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay kasoreynta siyaasadaha qaarkood ma rabo inaan dawladdii soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyey aan wax ka idhaahdo laakiin waxa kaliya hoon rabaa waxay tahay soomaali weyn inaan la wadaago go-aan igu soo booday ma ahan waa mid muddo aan ruugayay oon meelo badan ka eegayay marka intaas baan jeclahaa dadka inaan la wadaago
kala duwanaanshaha fikradda ma ra-iisul wasaaruha madaxweynaha mise labadoodaba
walaal ugaali waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berrito siyaasadaha ah waxaan rabaa shaqadii aan xukuumaddeydii nabad iyo nolol aan isla qabanay in aanan gadaal u fiirin oon hore uga socdo waxa ila siman siyaasadaha ila siman iyo kuwa soo socdo aan wax kala haado soomaalina iyadoo faahfaahsan aan la wada wadaagi doona haddii ilaah yidhaah waa gartay marka tallaabada tan ku xigta maxay tahay tallaabada tan ku xigto dadka soomaalina way ogaan doonaan warbaahinta way ogaan doontaa laakiin maantay waxaan la wadaagay oon ugu talagala soomaaliya inaan la wadaago in dawladdii soomaaliya ee wada shaqayntii naga dhexaysay ee ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay waxaad bal waxaad nooga sheegtaa dawladda dabcan madaxda dawladda waad u sheegtay arrintan madaxdaada maxay ku dhaheen markaad la socodsiisaydaas casilayso wallahi hada iyaga un baa jawaab laga helaya laga sugayaa anugu waan gudbiyey jawaabta iyaga baan ka sugayaa laakiin hadda aniga go-aankaygu waana cad yahay waana qayaxan yahay shaqa ka tegideeduna wayna usluubeysan tahay wayna wayna kooban tahay kolley waa laga yaaba dukumentiska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan marka kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii kow iyo tobanka bilaha ee halkan aan ka shaqaynayay waxyaabihii aan soomaali u qabsoomay amba xafiiskaan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay fursad oo hadda aan iskula sii wadnana waa ii muuqan weysay waxaan aada iyo aada u rajeynaa bulshada soomaalida in guul iyo wanaag ilahay la kulmo